بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كوبي تضبع تنادوي كتابك اللؤلؤ والمرجان باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر xadiidkiisi baa laga hadlayaa macnaha waa xadiidkii cabdullaahi bni cumar marka cabdullaahi binu cumar saaxiibigi weynaa jaliilka ahaa cumar binu khadaab uu dhalay weeye qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray fii xayaati nabiyi nebiga noloshiisii sala allahu calayhi wasalam idaa ra'aa markuu arko ru'yaa ru'yo qasahaa kii uga qisooda calaa rasuulillaahi nebi maxamed buu uga qisoon jiray sala allahu caleyh wasalam ru'yadii uu arkay buu nebiga u sheegtay fatamanaytu anigu waxaan jeclaysa buu yidhi tamaniyey aan cabdullaahi ahay an araa ru'ya mar inaan ru'yo arko sida ragga nebiga waxu sheegayo le maxale waxaan arkay ku haya inaana ku darmado aan arkaan jeclaysa buu yidhi ilaa waxnana la iskama sheegi karaa in la arko mooyaane waa in lasoo arko faaqusahaa markaa aan uga qisooda buu yidhi calaa rasuulillahi rasuulka ilahi sal ly slm wa kuntu qulaaman wiil baan ahaa buu yidhi shaaban dhalinyara ah wa kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexda fi lmasjidi calaa cahdi rasuulillahi xilligii nabiga sala allahu alay wasalam fara-aytu fi nawmi nawmkii waxaan ku dhex arkay kaana malakayni laba malag akhadaanay iyagoo ay qabteen oo ay qaadeen laba malag ba ay tiri waa ay kaxeeyeen fadahabaa bii waxay ila aadeen ila naari naarta xaggeeda iila dhaqaaqeen faidan hiya naartu waaba iyadoo madawiyatun mid la dhisay ah dhinacyada afmeer sida ceelka afmeer loogu sameeyo kale loo sameeyey oo ka dayil biir waabatan ceelka ma garanaysaa dhismihiisa afmeerka iyo makaabkiisa oo kale beeba u dhisnayd waidan lahaa waxaa u sugnaa qarnaani laba gees baa u sugnaa laba dhinac macnaha sida ceelkaba inta tiir ama shay saa dhexda looga saaro galowgana loogu xiro cagtana waa la saaraa marka lasoo shubayo saasoo kale waidan lahaa qarnaani laba gees waa iyagoo u ahaadeen waidan fiihaa unaasun dadna waa iyadoo ay joogeen qad caraftuhum waan dadkaasoo qad caraftuhum aan gartay warma hebel baah waa ii wada muuqda yiri dad naarta ku jira aan aqoonsaday fajacaltu waxaan guda galay aquulu inaan leeyahay acuudu billaahi min annaar baan dhahaa ilaahay baa naara ka magan galay qaala wuxuu yidhi falaqiyanaa waxaa nala kulmay malakun aakharu malag saddexaad faqaala lii wuxuu igu yidhi lam turac laguma argagaxgelin waa habaqin faqasastuhaa waxaan uga qisooday calaa xabsata walaashay xabsa faqasadhaa iyadiina waxay uga qisootay xabsatu calaa rasuulillaahi nebigaa qabay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigu nicmo rajulu nin baa wanaagsan nin baa nicmo leh cabdullaahi weeye almaqsuusu bilmadx ninka la ammaanayo allah ninka cabdullaahi wanaagsana low kaana hadduu ahaan laa yusalii kii tukada min alleyli hameenka fa kaana wuxuu ahaaday cabdullaahi bacdu intaa dabadeed laa yanaamu midaan seexan min alleyli hameenka ilaa qaliilan wax yar mooyaane allah ninka cabdullaahi fiicana haddowse hameenkii salaatuleylka tukan lahaa yaa taasun baa ka maqan waagii dambe waxa weeyaan ilaa lowda waa li tamani buu kama tegi jirin wax yaroo habeenka seexan jira baabun min fadaa'ili anas bni malikin anas binu malik fadaa'ishiisiba u baab yahay radia allahu canhu xadiidu anasin can ummi sulaymin waxaa laga wariyey waa hooyadiis qaalad waxay tiri yaa rasuula allah anasun khaadimuka anas oo khaadimkaaya udcu llaaha lahu ilaahay u bari qaala nebi wuxuu yidhi allaahuma agfir ilaahayow badi maalahu maalkiisa ilaahayow badi coodkiisa ilaahow badi wa weladahu ilmihiisa iyo tarankiisana ilaahow badi wa baarik lahu ilaahuna barakee fiimaa acdaytahu wixii aa siisay haddii inta loo dhiiba aan loo barakayn waxba maaha ilaahayow macnaha barakana u geli weeyaan arrintan imaamu nawi wuxuu yidhi waa min aclaami nubuwati sala allahu alay slam waxyaalaha waaweyn oo nebiga nebinimadiisa calaamadaha waaweyn u ah ducadiisa la aqbalay waaye anas intiiba ku soo baxa waxaa kaloo ka garanaysaa qofka xoolaha haysto oo wanaagsan qofkan waxba haysan inuu ka sarreeyo ilaa labadaasa culimmada isku hayaa qaniga shaakirka ah iyo faqiirka saabirka ah keebaa ku leh oo fadli badan waayahay markaasna adduunyo keliya lama barye baraka ilaahay inuu geliyaa lagu ducaysaa sidii baynan u dhacday caruurtiisii boqol iyo dheeraad waa iyaga gaaray beertiisuna laba jeer waa iyadii miraha bixin jirta beeraha ummadda hal mar bay la gurtaa isaguna waa isagii dee da'diisu aad u weynaatay xadiidu anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi asara ilaya annabiyu nebi maxamed baa ii siraystay faqitaan sala allahu calayhi wasalama siran sir famaa akhbartu uma warramin bihi sirtaa axadan axadna uma warramin bacdu intaa ka bacdi bacdahu nebiga gadaashiisa walaqad sa'alatnii xataa waxaa sirtii weydiisa umu sulaymin oo hooyaday ah famaa akhbartuhaa hooyaday uma warramin bihi sirtii nebiga wixii nebiga ugu aaminay xataa hooyaday oo i weydiisay uma sheegin balaar ka warran ammaanadaas iyo cajaa'ibtaas akhrajahu albukhaariy baabun min fadaa'ili cabdillaahi bni salaamin radia allahu tacaala canhu xadiidu sacd ibni abi waqaasin qaala wuxuu yidhi samictu maa samictu nabiya nebi maxamed ma maqal sala allahu calayhi wasalam yaquulu liaxadin xaalow axadu leeyahay axadkaasoo yamshii soconaya cala alardi dhulka inahu isagu min ahliljannati weye weligay nebigoo dhahaya qof dhulka lugaynaya ninkaana waa ahlujanno ma maqal ilaa licabdillahi bnu salaam mooyaane qaala wuxuu yidhi wa fiihi nazalad isagay kusoo degtay hadihi alaaya wa shahida shaahidu min bani israa'iil suuratu axqaaf baynu ku mar marka ee dee rag badanoo jannada loogu bishaareeyey waa jiraan abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cali fi ljanna tobankiiba waa la tiriyey waxaa kaloo sugnaata xasan iyo xusein inay sayidaa shabaabi ahliljanna inay yihiin dhalinyarada ahlujannaha dhalinyaraaba la wada yahay xukaasha waayadii la yidhi xisaab la-aan jannada isna waa ku jira haabit binu qays baa ka mid a rag kalaa ka mid a marka intaas iyo tan isdiidi mayaan ilaa si- ninkan wuxuu yidhi anugu maa samictu ma maqal buu yidhi haddaad adigu maqal rag kalaa maqlay marka aa adigu maadan maqal ilaa qof nebigu jannada u sheegay ninkaas baan ogahay buu yidhi cabdullahi binu salaam ee ma uu anfin inaysan jirin ma jidha ma dhihin hadduu anfin lahaa muhbat iyo naafigay kee la hormariyaa isbaatkaa la hormariyaa waay cabdullaahi binu salaam bay aayaddaasi waxaa leeyahay arrintaas kusoo degtay ka warramaa la yidhi haddii qur-aanku min cindillaahi wa kafartum bih gaaloy wa shahida shaahidu min bani israa'iil calaa mithli oo ka markhaanti kacay ninka caalimkaada weyn oo idin dhex jooga cabdullaahi ah idinkana aad iskibriseen fa amana isagu rumeeye wastakbartu tafsiirkan kusoo qaadana akhrajahu albukhaari xadiidu cabdillaahi bni salaam waa laftiis laakiin waxaa dhahaysaa can qays bni cubaadin qaala wuxuu yidhi kuntu jaalisan waxaanaa mid fadhiya fii masjidi lmadiina masaajidkii madiina ayaan fadhiyey fadakala rajulu nin baa soo galay ninkaasoo calaa wejhi wejigiisa atharu lkhushuuci khushuuc raadkeedu ka muuqdo faqaaluu waxay dhaheen haadaa ninkaasi rajulun weeye oo min ahliljannati ah fasallaa ragcatayni buu tukaday labadaa ragcadood tajawaza fiihimaa uu soo koobay gaabiyey khafiifiyey macnaha uma kharaja ninkii waa baxay markii uu tukaday wa tabictu anigiina waa dabagalay ilaa raggii aan meesha joogaa waxay lahaayeen ninkaas waa ahlujanna wejigiisana khushuuc baa ka muuqata faqultu waxaan ku yidhi innaka adigu niyahow xiina dakhalta almasjida markaad soo gashay qaaluu waxay dhaheen dadkii joogay haadaa rajulun oo min ahliljannati weeye qaala wuxuu yidhi ninkii wallaahi maa yenbagii liaxadin qofna dow uma aha an yaquula inuu ku hadlo maa laa yaclamu wuxuusan ogeyn war maxay baddaa geshay waa ogyahay isagoye war maxay waxay san cilmi u lahayn u dhex galeen basuu axadiduka waana kaaga warramayaa lima daaka kaasi wuxuu ahaa lima waxaa daaka kaasi ahaaday ra'aytu ru'yaa ru'yaan arkay calaa cahdi nabiyi xilligii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam faqasastuhaa calayhi nebi maxamed baan uga qisooday wa ra'aytu waxaan arkay kaanii anigoo fi kaanii sida anigoo fii rawdatin beer jooga dakara wuxuu sheegay min sacataa beerta waasac ahaanteeda wa khudratii cagaarkeeda iyo birbirkeeda waxaasoo dhan buu sheegay waaya fii rawdatin markaanoo jooga xagga u noqo waaye qawska inta ku jira ka bax hadduu idin geshay beertaasoo wasdahaa oo ahaaday camuudun tiir tiirkaasoo min xadiidin bira biir tiraa ka dhex mudan asfaluhu tiirka xaggiisa hoose fil ardi dhulkuu ku jiraa wa calaahu xagga korena fi samaa'i buu ku gaaraya waa xagga kore macnaha weeye fiiha calaahu meesha u saraysa tiirkaasna curwatun waa mareeg ama xarig ama qool baa kasoo lulan kasoo laalaada faqiila lahu waxaa lagu yidhi irqah kor qabsa xarigga maya kor baa layidhi qultu waxaan laa astadiicu ma awoodo tiirka see u kori karaa faataanii waxaa ii yimid min safun mid qaadima farafaca hiyaabii dharkaygiiba u ururiyey kor u qaaday min khalfii gadaasheeda faraqiitu waa koray qofku markuu meel dheer iyo fuulayo saas loo baritaaro oo dharkiisa inta loo urusho saa qof usii geed iyo dudun iyo gaari dheer iyo gaariyaasha hadda gaagaab bay u bateen saas loo sii maarata dalici jiray oo ina tiraayada iyo shaqayn jireen waxaa yara hadda ka haray la caawinaya saas kale ahay waa la saasaa uu sameeyada uu caawiyada waa fuulay xataa kuntu ilaanka ahaaday fii calaahaa meeshii ugu sarraysay faakadtu waxaan qabsaday bilcurwati mareegtii qoolkii faqiila lahu waxaa lagu yidhi istamsi ku dheganow fasaqat waa baraarug qabso waa qabsaday waa baraarug walxaal inahaa iyadiina mareegtii la fii yadii gacantayda ay ku dhex jidho faqasastuhaa calaa annabiyi nebigaan uga qisooday sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi tilka rawdatu beertaa iyadaa eh alislaamu islaamnimadii weeye ayib beertu waa islaamnimadii aa aragtay manaamka wadalika alcamuudu tiirkaasina camuudu lislaami islaamka tiirkiisii weeye watilka alcurwatu mareegtaasina curwat lwufqaa weeye curwat lwufqaa fa anta adigu cala alislaami baa ku dul sugan tahay ama cala alislaami baa ku dul sugnaanaysaa xataa tamuuta ilaa aad ka dhimatid wadalika alrajulu ninkaa manaamka arkayna cabdullahi ibnu salaam bu ah arrintu marka waxaa la ii leeyahay jannadii buu ninkan loogu bishaareeyey waa arrintaas buu yidhi arrintuusaa weeyaan ayib cabdullahi ibnu salaam ama hadalka isagaaba is sheego waa cabdullahi ibnu salaam oo isagii baaba nin kale iska soo qaaday ama nin kale hadalka yidhi akhrajahu lbukhaariyu baabu fadaa'ili xasaan ibni thaabitin gabyaagii weynaa waaye xasaan binu thaabit waayahay fadaaishiisa radia allahu canhu xadiiu xasaan ibni thaabitin waa xadiidka kun lix boqol toban iyo lix sooma can saciid ibni can saciid ibni lmusayib xasaan baa saciid ka wariyay weligaa hamoodi xadiidu xasaan binu thaabit waa saxaabi taabicigan maxaa dhahaysaa can saciid ibni lmusayab bay dhahaan culimmadu laakiin waxay dhahaan wuu ka habaartamay in la kor dhigo ya-da can saciid ibni lmusayib bay iska dhahaan marka qaala wuxuu yidhi mara cumaru cumar baa soo maray fi lmasjidi masaajidkau soo maray wa xasaan xaal xasaanna yunshidu ou gabayayo faqaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa war cumar wuxuu yidhi waryaa war nagadaa waxaa qaadqaadaysa masaajidka maxaa akhriyaysaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa unshidu kii inshaadoo tiriyaa fiihi dhexdiisa masaajidka walxaal fiihi masaajidka dhexdiisa uu joogo man axad huwa isaga waa khayru minka kaa khayr badan cumarow cid kaa khayr badan iyadoo ay masaajidka joogtaan gabaygaan akhrin jir gabayga akhrin jiray nebigaa joogay buu leeyahy waa ilaa waagii nebigaan wada buu uma altafata ilaa abi hurayrata abi hurayra ayuu milhsaday xasaan faqaala wuxuu yidhi anshuduka billaahi ilaahay baan kugu dhaariyay abi hureyre asamicta ma maqashay rasuul allahi nebi maxamed sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay ajib canii xaggayga iga jawaab xasaanow kuwan gaaladaa waxay soo tiriyeen xaggayga ka jawaab wax ka dheh waraba ii markhaanti fur adaan isku darsi iyo nebigu la wada joogna cashir ka wada qaadan jirna arrinta la socdee sedaa cumare qaala wuxuu nebigoo dhahaya ajib cani oo weliba ku daray allaahuma ayidhu ilaahu ku xooji xasaan biruuxilqudusi malakul jibriil ilaahu ku xooji qaala abu hureyrana wuxuu yidhi nacam haa waxba cumar lagama baqin war waaj xaq buu raadinaya isaga laftiisa nacam buu yidhi waa ogahay buu yidhi waa markhaantaanka ah akhrajahu lbukhaari xadiiu caaishata wey xadirtu xadiidku waa xadiidu caisha laakiin can curwa waxaa laga wariyay baa leedahay ya xadiidu lbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu baa ku yidhi sala allahu alay wasalam lixasaan waa uhjuh uhjuhum cay gaalada aw amase haajihim lacayta wa jibriilu jibriilna macaka macaada weeyaan jibriil baa adiga kula jira iyaga wax la jira ma leh kaar baa ku dhacday xadiidu caaishata can curwata waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi dahabtu waan tegay waayahay anaa da curwaahay asubu anoo xaalaan caayayo xasaan anoo wax ka sheegaya cinda caaishata waagii xasaan dadkii arrintii qadafka oo caasho ifkigii arrintii ifkiga ee, ninka munaafiqa ka dambeeyey dad saxaabaa baa arrintaa dhex galay xasaan baa ka mid ahaa marka ninkan curwaa wuxuu yidhi anoo caaisho la joogaan aad u caayay waan caayay xasaan waay faqaalad waxay tiri laa tasubuhu war ha caayin xasaan fainahu kaana wuxuu ahaa yunaafixu mid difaaca can inabiy nebi maxamed buu difaaci jiray sal alla sl aniga intaa ii hiilinaysa war ninkan meel sarow joogaaye waa ninkii nebi maxamed difaaci jira gabyaagii weynaaye wa kacbun xasaanun kadabnu rawaaxatin uu ku tiriyey waayahay sheekh zaylaciye war ha taaban bay tiri akhrajahu lbukhaariy xadiidu caaishata weeye can masruuqina waxaa laga wariyey baa dhahaysaan qaala wuxuu yidhi masruuq waa waa dambe Wa- qaala wuxuu yidhi dakhalnaa calaa caaishata caaishaanu soo galnay walxaal cindahaa agteeda uu joogaba xasaan binu thaabit baa joogay yunshiduhaa xaalow u tirinayo shicran gabay gabaygaasoo yushabibu biabyaatin abyaad oo ku soo halqabsanaya tashbiib oo low isaga u ahaatay waaye oo halqabsi ah qofka markii waaye cid baa cid baa lu- lagu soo qof baa cid baa la ammaanayaa hadduu doono nin gabar ammaanayaa wuxuu ka hadlayaa ama goroyo ama geel ama faras ama geenyo anaa waxa weeyaan waa kanayna ku socotaa oo kale wa qaala wuxuu yidhi xasaanun rasaanun maa tuzannu biriibatin watusbixu qarfa min luxuumi alghawaafili xasaanun gabadha caaishaaye xasaanun waa mid dhowrsoonoo cafiifad ah kow rasaanun waa mid waxay caqligeeduna kaamil yahay oo buuxda caqli bay ka buuxda maa tuzannu laguma tuhmayso biriibatin shaki iyo waxaas qof la tuhmi karo uu yahay labaagi waxbaa dhacaye qof shar loo maleeyo maaha waayahay wa tusbixu waa waa bariisataa karfaa xaalay tahay mid gaajaysan min luxuumi alghawaafili dadka halmaansan hilibkooda iyadoo ka gaajaysan dadka ma xamata wey intaani waayo waagu wuxuu baryaa iyadoo ka gaajaysan dadka hilibkiisa aan dadka xaman ya waxa weeyaan karfaa iyadoo baahanoo gaajaysan wey dayib jaa'ica maxay ka gaajaysan tahay min luxuumi alghawaafil jamcu ghaafila gab- dadka cafiifooyinka ah ee sharka halmaansan iyadoo ka gaajaysan hilibkooda aan la qofka wax xamanaya waxba uu hilibkooduba cunay moogta sidaa wey waayo hilibku soo astur umaaha lafaha lafahayna maxaa qarinaya hadda waa hilibka qofka uu xamanaya waxa weeyaan qofka uu xamanayo waxay ka dhigan tahay isagoo asturkii ka qaadaya ilaa saa waa saa waa saa waa saaba ku hayaa mogta saasuu u ammaanay xasaan baa ammaanay faqaalad lahu caaisha waxay ku tiri laakinaka adigu xasaanow lasta kadaalika sidaa ma ahid sida aniga igu tilmaamaysa adigu ma ahid waa adigu waagii yaa hawsha lagu dhex gashay waaye qaala masruuqun baa wuxuu yidhi faqultu lahaa waxaan ku idhi caaisha lima ta'danii lahu maxaa ninkan xasaana ugu idnaysaa an yadkhula calayki inuuba kuu soo galo soo ninka isaga hama waqad qaala allahu iyadoo ilaahayna yidhi buu yidhi tacaalaaye waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiimun dadkii ifka tawalliyey kii u weynaa ama ifka kan u weyn kan tawalliyey cadaab booba leeyaha la yidhi faqaalad waxay tiri waayu cadaabin cadaabkiisaabaa ashaddu ka darnaan badan min alcamaa indhala-aan xasan muyusan indhala-ayn bay tiri muyo hadda soo dhibaato ma hayso yaa si kastoo saxaabi jaliila u yahay maanta dhibta alka la sii doonaysoo kale waa maxay waa kaa camoolkaa eh qaalad lahu waxay ku tiri innahu ninkaani kaana wuxuu ahaa yunaafixu mid difaaca aw yuhaajihi mid ka macnaha cayta ka macnaa jawaaba can rasuulilah macna gaalada cay loo miisaya saasuu ninkaan ahaan jiray yunaaficu bimacnaa yadubu mid difaaca wey xadiidu caaishata qaalad waxay tiri istaadana xasaanu xasaan baa ka idan dalbaya annabiya nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam fii hijaa'i lmushrikiina gaalada caayitaankooda iyo ogolow qaala uu nebigu wuxuu yidhi kayfa binasabii oo hadda nasabkayga see ku samaynaysaa nimanka gaalada qurayshada aa u dhaaranaysid so anu kama dhalan quraysh haddaa caydiso caydi ninkii reerka ka dhasho o dhan taaban mayso seebaad maxaa samaynaysa qaala xasaan faqaala xasaan baa yidhi laaslubannaka kaa siibeen minhum iyaga xaggooda kamaa tusallu shacratu shacaratu xabadda tintaa sida looga siibo min alcajiina qooshka bur la qasay xabadtina mililiiq bay ka soo dhahaysaa saasoo kale adna gaar kuu taagaya adoo sharafsan iyagana hilfahan u qaadaya anaa qaangabayga si loogu kala reebo dadka aa kugu darimaya adiga iyagana waxba wala hani maayo war bal abubakar baa abtiriskii ummadda yaqaano odaygii saxaabadaaye bal isaga marka kaalmayso la tasho oo dadku isoo wada dhashayo bal xogta ka baro bayadii lagu yiri ayib baabun min fadaa'ili abi hurayrata dawsiyi abi hureyra waa reer dows radia allahu canhu xadiidu abi hurayrata qaala wuxuu yidhi inakum idinku tascumuuna waxaa sheeganaysaan ana abaa hurayrata yughiru alxadiida xadiidka werintiisa inuu badiyey calaa rasuulillahi nebi maxamed oo ka warinayay sal ly slam abu hureyre xadiidka aad u werinaya wallaahu lmawcidu ilaahay baa inoo ballana macnaa maxaa ii qarinaysaan war waxaanaa werinayso tiradii ka bataniyo ma nebigaad wax dul saaraysaayoo ku been abuuranaysaa saasaad macnaha laga fahmaya xadiidka baa tirada ka badisa xadiid badnidaa xadiid werin badnidaa goormaa barata goorma yaa wallaahu lmawcidu ilaahay baa hortiisaa inoo ballana bay ka dhigantay waayahay laakiin aan idiin warramo inii kuntu anugu waxaan ahay imra'an qof oo miskiinan miskiina waxba haysan alzama rasuula allahi nebi maxamed baan laazimi jiray sala allahu calayh wasalam calaa mid- calaa mili badniya caloosheeda muggeeda caloosheeda muggeedaan nebiga ku laa- ku laazimi jiray oo waa maxay anuu adduunyo kale uma socono waxaan afka gasho caloosheeda gaajada xoogaa in yar aan ku casharka ku raacan kala haddaan helo wax kale ma raa- raadin jiray intaasaan nebiga kula joogo kula sabra adduunyo kale iyo guur iyo xoola iyo kuma socon calaa mili badni caloosheeda haddii wuxuunba galaanba casharkan fadhiyaa nebigaana la socdaa calayhi salatu wasalaam waa macni macno kalena waxa weeye calaa mili badni caloosheeda muggeeda aan iskala joogayo macnaha caloosheeda gaajadeeda waxba ma haysan waa isagii hadba suuxayoo dhacayay markaanuu nebiga waa waa waa waa ag joogay cilmigaa ka baranayay dan kale ma lahayn wa kaana almuhaajiruuna waxay ahaayeen yashqaluhu miduu iyaga shuqlinayo assafqu gorgoro bilaswaaqi suuqyada dhexdooda gorgorada ah ayaa iyaga shuqlinaysay intee iga siis intaa iga gado waxaas ga- baa gorgoradaasi ku jireen nimankan la yidhaahdo waaye muhaajiriin wa kaanat ilansaaru ansaarna waxay ahaayeen yashqaluhu miduu shuqliyo alqiyaamu uqubid calaa amwaalihim xoolahooda iyo beerahooda nimankan kalena beeraley bay ahay kuwaana suuqay ka xamaalin jireen aniguna nebigaan caloosheeda kula ag fadhiyaa aa calaa mili badni marka labadaa qolan saasa mashquul ahayn intay maqan yihiin aanu soo cilmi baran mayo tan iyo maanta wuxuu nebigu xadiid sheegayo waayahay fashahidtu min rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mid aan nebiga xaadiray wa qaala wuxuu yidhi man yabsud ridaahu qofkiis go-isa qofkii fidsadaa xataa aqdiya ilaa aan ka dhammaysanaya maqaalatii xadiidkayga iyo oraahdayda halkaa qofkii uga arigta waa arrin cajiibe ilaa aan ka baxay casharka xadiidka uma yaqbidhu markaas ku laabta falan yansaa ma halmaamayo shay-an shay oo samicahu ou ka maqlay minii aniga xaggayga wax dambou iga maqlay ma halmaamayo fabasadtu burdatan maraan fisaday kaanad calaya aa- aan qabay maradii isaarnayd baan ir maanta tan iyaysa ku dhaafi goy baan la kala baxa ala xadiidkan cajiib badan fawaladii baan ku dhaartay bacathahu bilxaqi nebi maxamed xaq kusoo diray maa nasiitu ma halmaamin shay-an shay oo samictuhu aan maqlay wahu nebiga minhu sheega aan ka maqlay ama samictu aan maqlay hu sheega inuu nebi maxamed aan ka maqlay calayhi salaatu wassalaam weligay dambaba waxan maha maahin bergo imato saa iskusoo laalaabo indhaalaabta saa u saartay waa halkaa u baxa wax allaale wuxuu maqlo marka waxaan xadiidka wado ma ujeedaan waxaan nebiga ka maqlay baana halmaamayn ayagu waxay leeyihin niyo sanadii toddobaad baa soo islaamtay sideedaad iyo sagaalaad sanadkii toddobaad sanadkii tobnaadna nebigaa dhintay labaatan sano baa waxa weeye ku dhowaad ragga nebiga la joogaan adigana aad ba axaadiida ragga mukfiriinta ku jira xadiisa badan laga wariyo baabun min fadaa'ili ahli badrin reer beder ahlu beder fadaa'ishooda radia allahu canhum iyo waqisatu iyo waqisati xaadib ibni abi baltacata xaadib bin abi baltacat waa ninkaana qisadiisa aan ku darnay buu ku leeyahy xadiidu caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi waa isku qise wacahanii rasuulullahi nabi maxamed baa i diray sala allahu alayh wasalam ana anigoo cali ah iyo wazubayr zubayr iyo walmiqdaad bin alaswad qaala wuxuu yidhi nebigu indaliquu ardaya taga xataa ta'tuuha ka tagtaan rawdata khaakhin meerta meesha magacaalay ilaa ay ka tegaysaan rawdata kaakh kaakhin baa meel markay madiina udhaxaysa ilaa halkaa ay ka tegaysaan socda fa ina bihaa waxaa ku sugan laciinatan haweeney hawdaj saaran oo safara haweeney baa halkaa maras alla nebiga maxaa ilahi waxu daahiri waayahay islaan halkaa hawdajkeeda wadato oo gaadiidkeeda saaran baa maraysa wa macahaa waxaa maceedana kitaabun warqad warqad bay wadaa fakhuduuhu ka soo qaadahu kitaabka minhaa xaggeeda qoraalka nooga keena sir bay wadaaye sir bay rabtaa inay cadow u gudbiso nooga soo qabta fandalaqnaa waa tagnay tacaadaa binaa khaylunaa fardaha iyaga xaalay nala afarqaadlaynayaan ma dhahnaa inala dheeraynayaan tacaadaa tatacaadaa tajri inala roorayaan farasku waa wax dheerayn badan waayahay markaanu meeshii tagnay xataa intahaynaa ilaa aan ka gaarnay ilaa rawdati rawdadii iyo beertii faida naxnu annagu waaba annagoo ku sugan bidaciinati islaanta hawdajka saarnay nebi maxamed dee xagga koraa waxii looga keenaya calayhi salatu wasalaam xog baa la helay xaggaa lasaar laga soo diray xaggaa hebel loo diray uma baahna bes bartii nebigu sheegay baan haweeneydii ugu tagna faqulnaa waxaanu ku nidhi akhrijii soo saar waa ciidankii nebiga raggaani alkitaaba warqadda keen faqaalad waxay tihi maa maciya aniga macayga maba ahaya la jira kayga min kitaabin wax kitaababa dar waxa uma waday tahay haygu dhicinina bannaanka mar faqulnaa waxaan idhi latukhrijanna soo saadheen oo soo saadheen oo soo saadheen alkitaaba warqadda ow lanulqiyanna kaa dhigneen afyaaba dharkaanu kaa tuuminaynaa ama dharkaan halkaa kaa mu- kaa murdinaynaa kaa tuuminaynaa ama warqadda keen faakrajatu markaasay ka soo saadhay min ciqaasihaa tidaca timaha halkaas timaha dumarka weyn tidaca iyana hadda carabba usii dheerto indhaas kasii tima weyn bay la tahay bay halkaas salka madaxa ah tidaca hoosis bay qoraal ka soo saadhay sir badanaa waxa weeye dadka wax diraya iyo meel wax lagu qaranayo faataynaa bihi warqadii waxaan ula nimid rasuulallahi nebi maxamed baan ula nimid sala alla alay slm faidan fiihi waxaa warqadda ku taal iyagu ma akrin karaan waa in nebiga loo keeno min xaadib ibni abi baltacatay ka socota waa nin nebiga ag fadhiyo saxaabiya weyn oo rag waaweyn ah ninkaasaa warqadda diray wa ilaa unaasin dad bay u socotaa min almushrikiina gaala ah oo min ahli makata reer makaada yukhbiruhum isxaalo u warramayo bibacdi amri rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay amarkiisa qayb ka mid ah isagoo uu warramayo xog buu siinaya kaartada dagaalka iyo waxuunba u sheegay faqaala rasuulullaahi baa wuxuu yidhi sal ly slm yaa xaadib iska dil maaha iska xukun maaha yaa xaadib maa haadaa maxay taha warqadaani qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah laa tacjal calaya aniga haygu degdegin ii kaadi inii kuntu imra'an anigu waxaan ahaan jiray qof oo mulsaqan lagu dhejiyey fii qurayshin nimankaa quraysheed baan ka tirsana mulsaqan waa maxay kama dhalane waa la dhaqmay waa u dhow- waa waa ag deganaa Ni- nasab iyo qaraabo anigu nimanka lama ahayn laakiin waa la deganaa xaliif baan la ahaa walama kun kamana mid ahayn min anfusihaa quraysh nafteeda wa kaana wuxuu ahaa nebi allow man macaka dadka macaadaayo min almuhaajiriina raggan dhinacyada kaafir ee muhaajiriinta lahum iyaga waxa u ahaaday qaraabaatun qaraabay ku leeyihiin bimaka qaraabadaasu yaxmuuna u ilaalinaya waayahay qaraabadaas yaxmuuna ilaalinaysa Een, een, taasoo yaxmuuna ilaalinayaan bihaa qaraabada ahlihim ehelkooda iyo waa amaal xoolahooda kuwo kaloo qaraabaado gaalada quraysha bay leeyihiin oo iyagu waxooda waa xoolihii hebel iyo guriga hebel la dhahayo loo ilaalinayo anigoo cid ii ilaalinaysa ma leh faaxbabtu waxaan jeclaysay id faatanii daalika arrinkaasi markuu iga tago min annasabi nasab fiihim dhexdooda ah mar haddaana nimankii nasab ku lahayn an atakida inaan yeesho cindahum agtooda yaddan gacan iyo abaal yaxmuuna ay ilaaliyaan bihaa iyada qaraabatii qaraabadayda ay i ilaaliyaan war ninkaa ninka xogtana siiyo oo xagga noo joogo warkana siiyo inay dhahaanoo ii ilaaliyaan dadkayga ayaan arrintan abaal uga dhiganayay wamaa facaltu ma samayn anugu arrinkan warqadda aan qoray kufran gaalnimo wala irtidaadan ridoobidna uma samaynin walaa ridan ka raali noqosho bilkufri gaalnimo aan ku raali noqday bacda alislaam islaamka bacda aan gaalnimo raali ku noqdayna uma samaynin faqaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam laqad sadaqakum xaqiiqaha ninkan waa idin run sheegay waryaada war ninkan run buu ku hadla faqaala cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah dacni iga wareeg adrib garaaceen cunuqa hada almunaafiqi munaafiqan luquntiisa dee nebigu horta run buu sheegay yidhi wax kale ma sheegin moogta nebigu oo kuma darin ninkan warkuu sheegay waa run baa layidhi dee ninku muxuu yahay dee ibnu cumar wuxuu yidhi waa ninku waa munaafiqa waa dilayaa ee ka wareeg ha nabi allo iga wareeg waaye iskama dili karo waa nebigaa meesha ku gudban calayhi salaatu wasalaam qaala nebigu wuxuu yidhi innahu ninkaa ku fara baxsanaysid qad shahida wuxuu xaadiray badran dagaalkii bader buuba tegay see see u dhahdaa waa dilaya wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha ilaahay inuu mudan yaho ama xaqiiqaba ku yahay an yakuuna inuu yahay qad italaca mid u tajalliyey oo daalacday calaa ahli badrin reer beder reer beder oo dhan asxaabtii ka qayb gashay waa ka magacaabayin saxaabada kale meel saray joogaan faqaala nebigu ilaahayna wuxuu yidhi icmaluu camal fala maa shi'tum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waaba idin dhaafay ilaahay baa yidhi reer bederow waxaad doontaan samey waa idin dhaafay ninkan waaba dadka makfuuriin xataa waxa dembiga gadaal ka imaan doona ma la dhaafi karaa soo aan weli dhicin dadkan habadooda ha gelin waxa weeye ninkan sooma jeedid waaba reer beder nin reer beder ah waa raggii halkaa tegey ciidanka halkaa tegey oo kale weeye ciidanka halkaa tegey bes weeye la mid maaha ciidanka magacaa doonta u bixi waaba loo baxsho waa reer beder waay maa kale uma baahna dabaqada u sarrays ayayba ku joogaan deh أخرجه البخاري باب من فضائل أبي موسى أبي موسى فضائل شيسي وأبي عامر الأشعريين ولا بدا أشعريها رضي الله عنهما لبدا الصحابي هو وين أذير بالله وموسى الأشعري أذير بالله حديث أبي موسى رضي الله عنه قال وحير كنت وحنها عند النبي النبي محمد أكتيسة صلى الله عليه وسلم والحال ونازل nebigu ou dee yahay mid degay biljicraanati meesha jicraana la yidhahdo cumradaa laga soo xirtaa waa meel cajiib ah oo bayna maka walmadiina maka iyo madiina dhexdooda ah wa macahu nebiga la jirankiisa waxaa ahaa bilaalun faata nebiya nebiga waxaa u yimid sala allahu calayh wasalam acraabiyun mid reer baadiyaa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi alaa tunjizu lii ma waadan ii fulinayn maa wacadtanii waxaa ii yabohday nebi allow ballanqaadkii waadan ii fulinayn aada ii yabohday waayahay faqaala lahu nebigu ninkii wuxuu ku yidhi abshir war waa la khayraya waa iska bishaarayso waa la khayrayaa faqaala wuxuu yidhi qad agtarta waad igu badisa calaya dusheeda min abshir intaa waa la khayrayaa nabi allow leedahay waxa weeye anu xoolaan waxbaan raadinayay waa abshir baa igu badis waaye waa igu badisay buu yidhi fa aqbala nebigu wuxuu qaabilay calaa abi muusa ashcari iyo وبلال كهيئة الغضبان سيسقو حناق سنو كلي فقال وحيري رد البشرى كان بشارة دي واسو عليي فاقبلا أنتما إذكو أقات بشارة أقبلا وركا قرسي إذكو أقبلا قال وحيدهن قبلنا وان أقبلنا ثم دعا النبي وحو يري بقدح ويل وفيه ماء بيكو جيران فغسل يديه لبدي سفق عن وضبو كدغي ووجه وجهي سنوا كدغي fiihi weelkii dhexdiisaba ku dhaqay biyaha la daadin mayo waa majja fiihi nebiguna waa ku tufa luqluqi waa ku tufa weelkii uma qaala wuxuu yidhi nebigu ishrabaa labadiinna weeye cabba minhu kanka cabba cajaa'ib war kanka cabba wa uma qaala wuxuu yidhi ishrabaa minhu wa afriqaa ku shuba calaa wujuuhikuma wejiyadiinna iyo wa nuxuurikuma laabihiinna malaha dadkan taariisha ismarmaryo wejiga iyo laabta iyo waa mooji waa halkaan malaha ka qaateen waa abshiraa bishaarays faakhadaa waxay qaateen alqadaxa weelkii galaaskii baaquligii waxaa dhahdidba fafacalaa sidii bay sameeyeen fanaadad waxaa dhawaaqday umu salamataa dhawaaqday min waraa'i sitri daaha gadaashiisa xijaabka gadaashiisa ka dhawaaqday waxay tiri an afdilaa war u hambeeya liummikumaa hooyadiin ilaa nebiga qabee muuminiinta hooyadood weeye war hooyadiin wax u reeba faafdalaa lahaa yadiina waa u reebeen minhu xaggiisii biyihii طائفة قيب قال الله ريبا أخرجه البخاري عجيب حديث أبي موسى رضي الله عنه قال وحو يري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد مركو كسو فارغي أما كسو فلحشي من حنين بعث وحو دري أبا عامر على جيش عيدا بوديبي إلى أوضاس ماشي اللي يرى الآد باليري فلغيه وحو لكم بي دريد بن الصمة nin la dhihi jiray faqutila duraydun durayd waa la qatliyey kow baa laga siiyey nin adag buu ah aan la dhaqdhaqaajin karin kow baa laga siiyey wahazama allahu ilaahayna waa jebiyey asxaabahu ciidankiisii qaala abu muusa baa wuxuu yidhi wabacahanii waxuu diray nebigu maca abi caamir buu igu daray ninkaa ciidankaa watay adeerkay ah raac baa la yidhi farumiya abu caamirin abu caamir waa la waa la toogtay waa la ganay fii rukbati lowgiisa lowga isha lowga baa laga ganay ramaahu jushamiyun nin reer jushami ah baa ku ganay bisahmin leeb faahbatahu waa ku fariisiyey fii rugbati lowgis waa ku qotomiyey lowga aan qofku tilaabo kala qaadi karin ayuu kaga qotomiyey arrin weyn baa meesha ka socoto fanta- fantahaytu ilayhi adeerkay baan u imid oo soo gaaray faqultu waxaan idhi yaa cam adeerow man ramaaka yaa ku dilay oo ku dhuftay leebka fa ashaara ilaa abi muusa abi muusa ayou u ishaaray ninkii dilay faqaala wuxuu yidhi daaka ninkaasa daaka ninkaas sii ordayaaye qaatilii kii i dilay weeye alladii kaasoo ramaani i ganay faqasadtu lahu ninkii baan u qasday buu yidhi falaxiqtuhu waa gaaray gaalkii falamaa ra'aanii markuu arkay inaa cayrsanayo wallaa wallaa waa taqaanahay ficilkan ولا ودبتيري وعر دبر كدو فاتبعته انا وعير سدي وكذا ورد ورع وجعلت عن قد قال اقول له ان لا يهي الا تستحي ورمواد حسون ورني وين باتما عررسا انك تو كعرر ورساق ورحق عررسا ورفليه ورحق ورني وين باتا اساق الا تستحي الا تستحي الا تثبت وكذا ودهاير ورمواد سغناني واي انه يساقان رايران برتك اصله fakaffa markaasuu carabkii iska daayey ilaa nin weynoo laga daba qaylinayo waa yare isku xishooda fakhtalafnaa waxaan isla weydaaranay darbatayni laba garaaco bisayf laisku garaaco seeftu ii qaaday anna waa u qaaday faqataltu anigu waa dilay kow uma qultu liabi caamir adeerkay baan ku soo noqday oo meeshii lowgii ka waayahay ka xanuunsan waxaan ku idhi qatala allaahu ilaahay baa dilay saaxibaka saaxiibkii adiga kugu dhuftay qaala wuxuu yidhi adeerkay fanzic siib haada sahma leebkan war leebka iga soo iga soo dhufo waranka igu taagan leebka iga soo siib weli awal lagama siibin ninkaan fakan lahaa fanazactuhu waa ka soo siibay fanazaa minhu waxaa ka soo butaacay almaau biyo isha lowga biyo ma ku jiraan dhareer baa ka soo booday Ah, ah, waxaa looyihii waxaasaa hebel ka dhammaado kala fulaano oo waa la yidhahdaa hadda soo maaha waaye waxaas kale u baahan yihiin iyo waayahay qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisii oo adeer baan ku ahay akri is nabiya nin weyn wadki waa yaqaan nebi maxamed igaga- iga gaarsii sala allahu alay slam assalaama horta nebiga igu salaam waqul lahu waxaa u dhahdaa waa ninkii ciidanka watay ninka nabar ku dhacay istakfir lii waxaa dhahdaa adeerkay wuxuu ku soo lahaa ha iisoo istikfaar dalbo Was- isagoo jihaad ku dhintay ku dhimanaya oo uu cii- nebigu diray oo ciidan wato leeyahay nebiga istifaartiisaan u baahna wastakhlafanii abu caamirin abu caamir aniga wuxuu ii dhiibay cala naasi dadka abu muuse wuxuu yidhi ciidanka hogaami famakatha yasiiran wax yarow nagaa adeerkay uma maata waa dhintay farajactu waa noqday fadakhaltu cala nabiyi baanu soo galay sala allahu aleyh wasalam fii beyti gurigiis calaa sariirin murmalin miyanka ma goday murmalin sariir cadiir ah sariir waa maxay waa sariirahan balkaayo geedaha iska ah ma aha macnaha sariirtan siman iyo joodeer iyo kadaa waagi hore balkan iyo laamo iyo waxaasoo laisku xirxiraa sariirta laga samayn jiray alwaaxda noocaas xargaa xataa saa lagu iskula waxayn jirayoo ma garanaysaa hataa qofka sawiri macnaha ku dhegi jiray sariirtan nebigiyo jooga waa khayru khalqilaahi joodarino ma saarna ayaan meesha imid mada waa saarnaa waxaa saarnaa waxaa saarnaa waa calihii firaash firaash baa u saarnaa laakiin sariirta waa sariir iska waa sariir aan maarata kuwa iska waaweyn aan ahayn waay qad afara caalow raadeeyey waa garan ka dhaa rimaalu sariiri sariirta xargaheedii bidahri nebiga dhabarkiisa iyo wajanbihi labada dhinac meel haddaa ku seexato falagta iyo kugu dhegto jirkaada waa kugu sawirmaysaa sariirta xargaheeda baa nebiga dhabarkiisa iyo dhinacyada saas uga muuqmuuqdo deliga deliga ilaa waa waxaan raaxa lahayn waayahay marka kii loo abuuraba waxa weeye waa oontow ka qali jira ma yahay waxa macnaha waxa weeye waa waa waa saasa nebigu waxa- waa- uga z- zaahid uga ahaa calayhi salatu wasalaam waka kii loo abuuraba ayaamuu ka qali jira wey ha duunigaiyo oonte macnaha waxa weeye nebigu saasuu uga tegey faakbartuhu bikhabarin a warka iyaga waan u sheegay abu muuse waa dhintay nin baa dilay ninka anaa dilay ciidankaanuu ii dhiibay ee, wuxuu ku soo yidhi igu salaan ee, hana iisoo isafaar dalbo wa khabar abilcamir waa u sheegay wa qaala waxaan qaala wuxuu yidhi qul lahu waxaa u dhahdaa nebiga istakfir lii fadacaa bimaay nebigu intuusan u istikfaar dalbin barbalbiya ii keena fatawadaa waa weysays waay culimada iyo markii dadka warmaansan loo yimaado waxaasaa lagaa rabaa ama ducee ama maaragtay diin akri waxa waa is- iska weesaystaan oo laweysada waa cajaa'ib waa meelaha meelahani ka qaadanaya uma fatawadaa waa weys uma rafaca yadihi labada gacnood buu ku- kor u qaaday nebigu faqaala wuxuu yidhi allaahuma kfir ilaahayo u dhaaf li cubaydin addoonyarow abi caamirin wara'aytu waxaan arkay bayaada ibdayhi nebiga labadiisa kilkilood caddiinkooda soo ducada ugu ugu dadaalay oo ugu xeel dheeraaday waa gacanhu aad kor ugu taagay uma qaala wuxuu yidhi allaahuma ajcalu ilaahu ka yeel ninkaas yowma alqiyaamati fowqa kathiirin in badan dushooda oo min khalqika ka mid oo min annaas in badan oo dadka ka mid ah ilaahu ka sarraysii faqultu waxaan idhi weliya anigana ii istikfaar dalab nabi allow fastakfir ii istikfaar dalab faqaala wuxuu yidhi allaahuma kfir licabdillaahi bna qaysin dembahu dembigiisa ilaahu dhaaf waa cabdullahi bin qays waa abu muusa alashcari magaciisa baro waadkhilhu ilaahayow geli yowma alqiyaamati مدخلا كريما مكان قلد وناكسن قال ابو برده راوي الحديث احداهما لبدا دعاء مدود لابي عامر بالها والاخرى بدا كلانا لابي موسى باب من فضائل الاشعريين اشعريين تفضائل شهداء وحا كمل رضي الله عنهم حديث ابي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير النبي اني انا ولا اعرف وحنا قانا اصوات رفقه الاشعريين اشعريين تجميع عضاض عضد كودانا قانا بالقران قرانك يكون عضينيان حين يدخلون بالليل همينك مركي قالان همينك في آيات قرانك واخرين جرين marka codkoodaan aqaan wa acrifu manaazilahum guryaha meelaha ay degeena waa aqaan min aswaatihim codadkooda xaggoodaan ku gartaaba yidhi bilqur'aani ku codaynayaan bileyl habeenka wain kunta aan ba ahaada lam ara midaan arag manaazilahum guryahooda xiina nazalu markay degayaan binahaari maanta maanta ciidanku se u kala degay anoo aan ogeyn caawa dhankay iga jiraan waa aqaan ashcariyiin waa qur-aanka gawda ka yeersay codkooda baan aqaanaa nimankaa iyagaa wa minhum waxaa ka mid a xakiimu nin xakiim la yidhaahdo haddaa magac ka dhigtid haddaa sife ka dhigtidna wa minhum waxaa ka mid a xakiimun mid xikmad u saaxiiba ninunkow doonaba ha noqdee ama maaha nin gaaroo hebel oo xakiim ah ninkaas idaa laqiya alkhayla fardaha gaalada markuu la kulmo aw qaala wuxuu yidhi alcaduwa cadowga markuu la kulmo qaala lahum wuxuu ku yidhaahdaa ina asxaabii aniga raggaygii iyo asxaabtaydii iyo ciidankaygii yaamuruunakum waxay idin soo farayaan an tanduruuhum inaa korataan carsuga niman baa iga dambeeyay wixii idin leeyihiin yaa hana sugeen arma sugi ka dhaaq cadowga gaalada ku dhahaa halhays bay u tahay markuu arko gaalada wuxuu leeyahay rag iga dambeeya waxay leeyihiin hana sugeen kaasa kuwa inta wadna fuu ku dhacday cararaya ilaa ma sugi karaane waa nin xakiima ninkaani laga yaabay magaciisana waa xakiim waayahay xadiis abi muusa qaala wuxuu yidhi car bannaan ka soo bax wey cararna suga qaala nabiy sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi ina alashcariyiina nimanka ashcariyiin la yidhaahdo idaa armaluu fi lqaswi duulaanka dhexdiisa markii ay macnaha zaadku ka dhammaado armalu sahaydeedu markay dhammaato aw qalla dacaamu ciyaalihim ama xaafadahooda caruurta ciyaalka raashinkooduba yaraado bilmadiinati magaalada madiina biilku markuu ka yaraado jamacuu waxay isku keenaan maa kaana cindahum waxa agtooda yaalla fii thawbin waaxidin hal maraa la iskugu soo shubaya day xaafadihii dhammaa ashcariyiinta baa raashinadii baa yaraanaya ama ciidankii sahaydii baa yaraanaysa maro weyn aa la fidinayaa ninkaas wuxuu hayaa ku ridaa laleeyahy aa qofba inbuu hayaa moogta markii lagu rido uma iqtasamuuhu way qaybsadaan baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin hal weel bisawiyati si siman weel baa si siman loogu qaybsadaa koombaba soo qaad ama ga- ee, galaas ama mud ama wax saac waa si isla eg baa wixii la keenay nin wax yar keenaya nin wax badan keenayba loogu qaybinaya nebigu wuxuu yidhi fahum nimanka ashcariyiinta ah minii aniga iga mid yihiin waana aniguna minhum iyagaan ka mid ahay waa isku bannaannahay wey u dhihi jira sheikhu waa isku bannaannahay alla maxaan kuwa isku bannaannahay waayahay fahum minii waayahay waana minhum aniguna iyagaan ka mid ahaaday sidaasa arrintu ku socotay baabu baabun min fadaa'ili jacfar ibni abi aalibin iyo wa asmaa binti cumays iyo wa ahli safiinatim doontooda kuwii saarnaa ehelkooda ah radia allahu canhu intaasaa laga hadlayaa xadiidkaana ku daraynaa in sha allahu tacaala xadiidu abi muusa wa asmaa binta abi cumaysin can abi muusa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi balaganaa waxaana soo gaaray makhraju nebiy nebi maxamed soo bixidiisii sala allahu alay wasalam walxaal naxnu bilyaman yaman aan joogno fakharajnaa waan baxnay muhaajiriina ileyh xaala nebiga u hijiroonayno yaman baa laga soo aadaya wa ana aniga iyo wa akhwaani lii laba walaalaha ayaa baxnay ana aniguna asqaruhu midka ugu daa'yar baan ahaa axaduhumaa labadaas kale midkood abu burdatou ahaa walaakharu kan kalena abu ruhmin ayuu ahaa fii halaahatin wakhamsiina konton iyo saddex qof aw ithnayni wakhamsiina rajulan konton iyo laba nin baan ahay oo min qowmihi qabiiladayda ah waay farakibnaa waxaanu raacnay safiinatan doon faalqatnaa waxay nugu tuudhay oo nugula caariday safiinatunaa doontayadii ila najaashiye najaashi oo xabashahays waa bilxabash ilaa iskaga qoray fawaafaqnaa jacfar bna abi aalib jacfar bin abi aalib baanu halkaas ka helnay faaqamnaa macahu waa raggii xabashada u hijrooday jacfar halkaasaan kula nagaanay xataa qadimnaa jamiican dhammaantay annagoo wada soconna ilaa aan soo galnay oo aan nebiga u nimid fawaafaqnay nebiya nebigii baan soo waafaqnay sala allahu calayhi wasalam xiina iftataxa khaybara khaybara nebigu markuu furtay baanu u nimid waa sanadkii dambe wa kaana unaasun dad waxay ahaayeen oo minannaasi ka mid ah yaquuluuna lanaa kuwa noo dhahay yacnii liahli safiina dadka iyagii doonta bay waxayna dhihi jireen sabaqnaakum bilhijra hijrada annagaa idinkaga soo hormarnay annagaana idinka fadli badan wa dakhalat asmaa'u bintu cumays baa soo gashay wa hiya iyaduna minman bay ka mid ahay qadima macnaa macyaga doonta ku soo galay calaa xafsata xaaskii nebiga usoo gashay zawji nebiyi sala allahu calayhi wasalam zaa'iratan xaalay tahay mid ziyaaranaysa wa kaanad waxay ahayd haajarad mid hijrootay ila najaashiyi najaashi mid u hijrootay fii man haajara dadkii hijrooday wa fadakhala cumar cumar baa soo galay calaa xafsa usoo galay waa gabadhiis wa asmaa'una cindahaa asmana ag fadhido faqaala cumar baa wuxuu yidhi xiina ra'aa asmaa'a asma markuu arkay baa sayid cumar wuxuu yidhi man haadihi tani waa tuma qaalad waxay tiri asmaa'u bintu cumays weeye qaala cumar baa wuxuu yidhi alxabashiyatu haadih ma xabashiyadiiba tii xabashi xabashi loo nisbeeyey oo xabashi tagtay albaxriyatu haadih tii badda loo nisbeeyey doonta ku timid mayaa oo raggii iyo dadkii doonta soo raacayna ka mid ahayd baani xogtoo dhan hayee qaalad asmaa waxay tiri nacam haa qaala wuxuu yidhi say cumar baaba bilaabo sabaqnaakum aleela annagaa idinka hormarnay bilhijrati hijrada intaa haddii saxaabi la yidhahdo annagaa khayrkaa kaaga hormarnayna ma seexanayo hijrada annagaa idinka horreyna bay waara dambaa timaadeen fanaxnu annagaa axaqu xaqnimo badan birasuulilaahi nebi maxamed annagaa idinka mudan sala minkum idinka faqad dibad gabadhii waa carootay wa qaalad waxay tiri kalla noogama xaq badnidin wallaahi kuntum idinku waxaa ahaydeen maca rasuulilaahi nebi maxamed maciis sala alay slam yudcimu jaa'icakum kiina gaajaysan buu quudinayey wa yacidu jaahilakum jaahilkiinana wuu wacdinayey wa kunnaa annaguna waxaanu nahayn fii daari bucadaa'i fogaanshaha daarteeda ow amase fii ardil bucadaa'i fogaanshaha ardada dhul fog albaqdaa'i ee loo cara badan yahay bil xabashi xabashi baan joognay bay tiri wadaalika xabashi waxaan u joognana xoolo kale uma doonane filaahi wa fii rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa dartiim halkaa ugu hijiroon sala allahu alay wasalam waymullaahi ilaahay baan ku dhaartay laa adcamu dacaaman cunno afka inaana saarayn walaa ashrabu sharaaban sharaabna inaana cabayn xataa adkura ilaan uga sheego maa qulta waxaad ku hadashay cumarow lirasuulilahi nebi maxamed ilaan uga sheegayo sala alla alay salam wa naxnu annagu waxay tiri gabadhaani kunnaa waxaan ahayn nuudaa kuwa la dhibo wanaqaafu waan cabsan jirnay dhib badan baan soo marnay bay tiri wasa adkuru daalika warkaas oo dhan waxaan u sheegayaa linnabiy sala allahu alay wasalam wasaluhu wallahi waana weydiinaya ilah baan ku dhaartay Wa- waasalu waana weydiin wallahi laa akdib inaanan been sheegayn walaa aziqu inaanan iilanayn walaa aziidu caleyhi inaanan waxba ku darayn intaasaa nebiga u sheegaya falamaa jaaa annabiyu nebi maxamed markuu yimid sala allahu caleyhi wasalam qaalad waxay tiri yaa nabiy allahi ina cumar qaala wuxuu yidhi kadaa wakadaa saa iyo saa qaalana wuxuu yidhi famaa qulti lahu maxaad ku tiri cumar maxaa ugu jawaabtay qaalad waxay tiri qultu waxaan idhi lahu cumar ku idhi kadaa wakadaa saa iyo saas oo jawaabta haddeera qaala wuxuu yidhi nebigu laysa ma aha cumar biaxaqa mid xaqnimo badan bi aniga minkum idinka iga- igama kiin mudna walahu cumar iyo wali asxaabihi asxaabtiisa waxa u ahaatay hijratun waaxidatun hal hijro markay ka tegeen madiinay tageen walakum idinkana waxaa idiin ahaaday antum idinka ahla safiinati baan u jeedaaye hijrataani laba hijro idinkaa laba hijrana qaalad waxay tiri falaqad ra'aytu abaa muusa abuu muusaan arkay iyo wa asxaaba safiinati doonta dare dadkii saarnaa toddobaatan iyo dhowr yaatuunani iyagoo ii imaanaya arsaalan jamac jameeco dadkii doonta saarnaa baa jamac jameco ii imaanayey yasaluunani iyagoo weydiinaya can hada alxadiidi xadiidkan say ugu farxeen nebigu muxuu yidhi noogu soo celi xadiidkii sheeg ayay lahaayeen maa min addunyaa adduunyada kama mid ahayn shay-un shay hum dadkaani bihi shaygaba afraxu kaga farxid badan yihiin wax adduunka yaallo ay ka jeclaayeen xadiidkaa ma jirin sharaftooda lagu sheegay walaa acdamuu fii anfusihim ama walaa acdamuu weyna badan fii anfusihim naftooda mima kii qaala lahum nabiyu nebigu u yiri sala allahu aleyh wasalam qaala abu burda raawi lxadiid qaalad asmaa falaqad ra'aytu abaa muusaa baan arkay walxaal inahu isagu layastaciidu hada alxadiida xadiidkan oo soo celim dalbayo mina xagge casharka igu soo celi war xadiidka ku noqo war ii mare mar kale aa isagoo hadba halaygu celiye leh ayaan indhaha saaray buu yidhi akhrajahu lbukhaariyu baa weriyey fii kitaabi lmaqaazi ayuuna ku weriyey baabu qaswati khaybar weliba wallahu subxaanahu watacaala aclam sawaab